reer maasamage marka hore waa idiin nimid waxaan idinkugu nimid inaan idinla qaybsanno xaaladda aad ku jirtaan iyo diyaar garowgiinna iyo la dagaalanka argagixisada inaan idinla qaybsanno hawsha inaan ka tashanno iska waraysanno mas-uuliyadda iyo hawshaas guud een hor taalla si guud noo noo wada hor taalla ilaahay fadligiis meel fiican baan idinkugu nimid idinkoo diyaar garowdeen reer maasamagoo diyaar garoobay markay arkeen dhibaatada manaxayaasha markay hubsadeen hadday shalay islahaayeen amay wax kale iyo dad kale u socdaan inay wax walba oo naft oo nool u socdaan inay nafta ka gooyaan inay wax kale u socon reer gelmudug meelay joogaanba horena dagaalkay ugu jireen haddana haddii ilaahay yidhaahdo maanta waxa socda iyo meesha ay soo gaareen argagixisadii oo bahalnimadooda ay soo gaartay waa meelna wada kulminaysa oo dagaalkii aan ku jirnay noo toonjibaaraysa insha allahu tacaala soomaalina horey ugu jirtay oo soomaalina dhan bay dhibayeen hadday dhibaatadooda reer gelmudug si gaara isleeyihiin u dhibaateeya reer gelmudugna qolo ku soo duushay oo qori u soo qaadatay oo inay dulmiso u soo aaday oo ka macaashtay lama sheegin taariikh bay leeyihiin waxay leeyihiin taariikh ay dulmiga ku suuli yaqaanin meel walba u firt qolo kastoo isku dayday reer gelmudug inay xoog iyo qori ku muqooniso kuma muqoonin kuwaana waa u siixon yihiinba waxaan la arkay iyo wax la maqlay midna ma ahan saas darteed waana guulaysanaynaa insha allahu tacaala safkana waa ku wada jirnaa waxa aad tabaysaan iyo meelaha aad tabaysaan iyo waxa ku habboon is leedihiin waxaasaa idinka maqan oo na dowladdu waa idinla garab taaganta dhammaan hay-adaha gargaarka iyo saaxiibada soomaaliyana waxaan baaq ugu diraynaa inay dadka argagixisadu dhibaatada u geysatay soo gargaaraan si gaara u soo gurmadaan xil gaara la iska saaro dadkaas ay barakiciyeen dhuungooyeen dhibaatada u geysteen annaguna ka dowlad ahaan waxaan qaban karno iyo waxaan qabsan karno dhammaanteen waa wada qabsanaynaa waxaana la harmayno insha allah ceeshana waa samaysanaynaa shirkadaha isgaarsiinta kambaniyada isgaarsiinta horena waa uga hadalnay haddana waa ku celinaynaa waa inay kiciyaan sameeyaan isgaarsiinta la istaaro wey la kiciyo wey looma hogaansami karo lamana maqli karo argagixisadaas arxanlaawayaasha ah hanjabaadahooda qof cid aan ka yeelina ma jiro haddii shirkadii kici weysa ama deg deg u howlgeli weysana waxaan u arkaynaa inay maqlayaan ay u dhaga fudud yihiin waxaas arxanlaawayaasha oo dhaqanka xun inay amaradooda beenta ah iyo hanjabaadooda beenta ah inay maqleen baan u arkaynaa saa darteed walaalaha kambaniyada annagoo ka xun dhibkii loo geystay haddana dhib kastoo dhaca waa laga kabtaa deg deg ha looga howlgalo shirkadii isgaarsiinta